إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada baay bakool iyo shabeellada hoose askari ka tirsan maamulka la baxay galmudug ayaa wada mooto bajaaj ku dilay gobolka galgaduud kulan ballaaran oo u dhexeeyey beesha shiiqaal iyo walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka dhacay deegaanka galshiiq abikar jifo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa nabadoon ku dooratay munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud dowladda federaalka ah ayaa dad kale ku wareejisay guryihii iyo dhulkii ay dhowaan ka burburiyeen dadkii danyarta ahaa ee ku yaalay ceelasha biyaha ganacsatada gaadiidka iibiya ee gobolka banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dowladda federaalka gaar ahaan wasaaraddeeda gaadiidka ciidamada maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyey inay dhulballaarsi ka wadaan xaafada ka tirsan magaalada hargeysa ah ee xarunta maamulkaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada baay bakool iyo shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada waajid ee gobolka bakool ayaa lagu beegsaday ciidamo ka tirsan xabashida ethoobiya waxaana dagaalka halkaa ka dhacay lagu dhaawacay hal askari oo etoobiyaan ah dhanka gobolka bayna sidaas oo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya ciidamadan weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa degmada diinsoor ciidamada etoobiyaanka ah ee ku sugan gobollada bay iyo bakool ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku socday dagaallo xogan oo uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo dhaxalsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka bay lala beegsaday ciidamo etoobiyaan ah kuwaas oo ugu yaraan shan askari halkaa looga dilay halkaa saddex kalena ay ku dhaawacmeen dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen fariisimo ciidan oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka xeryaha weerarka lagu qaaday waxaa ka mid ah buundada sabiid ee u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale buundada beri reeh oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la-eg yahay askari ka tirsan maamulka la baxay galmudug ayaa wada mooto bajaaj ku dilay gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar
wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in halkaasi uu shalay galabkii askari ka tirsan maamulka la baxay galmudug uu wiil dhallinyaraha ku dilay magaaladaas askariga oo si gaar uga tirsanaa ciidanka ilaalada madaxtooyada maamulka gobolka galgaduud ayaa lasoo werinayaa in uu si bareer ah magaalada dhuusamareeb ugu toogtay wiil dhallinyaro ah kaas oo wade ka ahaa mootobajaaj maxamed faarax qoriile ayaa loogu magacaabi jiray wiilkan dhallinyarada ah ee uu dilay askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada maamulka la baxay galmudug dhowr xabood ayuuna askariga madax kaga dhuftay wadaha mootobajaajta taas oo sababtay inuusan nolol dhow la dhicin bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ayaa aada u hadalhaya dilkan bareerka uu geystay askari ka tirsan maamulka galmudug askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa caadaystay daadinta dhiigga dadka shacabka ah kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu dila magaalada muqdisho iyo gobollada dalka kulan ballaaran oo u dhexeeyey beesha shiiqaalix iyo walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka dhacay deegaanka galshiiq abiikar ee walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
waa kulan ballaaran oo heer sare ah kaasi oo socday muddo saddex maalmood ah una dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo beelweynta shiikhaal taasi oo ka mid ah qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega gobolka jubbada dhexe islamarkaana ka mid ah raciyada maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulanka oo ahaa xamle ay waday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe islamarkaana wejiga labaad ka ahaa kulamo ay wilaayada islaamiga ah kula kulmaysay qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega dhulka ay ka arrimiso kaasi oo ku dhisnaa is-xogwaraysi iyo katashiga arrimo masiiri ah deegaanka lagu magacaabo galshiikh abiikar ee xeebta ah ayuu ka dhacay kulanka wadatashiya ee ay yeesheen wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada iyo beelweynta shiikhaal is-xog waraysi iyo wadatashi dheer kadib kulanka ayaa soo idlaaday waxaana goobta si wadajir ah ooga hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha shiikhaal ugu horeyntii suldaanka beesha shiikhaal suldaan shacaab yuunis ayaa goobta ka hadlay waxa uuna sheegay habsami socodkii shirka iyo sidii uu kusoo dhammaaday shir ayaan galnay walaayada islaamka ayaan wada kulannay barnaamijkeen wuxuu noogu dhammaaday farxad iyo wanaag alxamdulilaah hadda martiqaadka meesha ka socda waa aragtaa wanaagga iyo khayrka badan hiddaha iyo dhaqanka ah waa wixii lagu yaqaanay beesha shaqaal oo ah beelweynta ilaahay fadligiis alxamdulilah kulankeen wuxuu noogu dhammaaday khayr hadda waa un arrimaha jaanib badan ay taabanaayeen waxaan ugu horreeya waa un halgan ka socda si lagu xoojin lahaa ma artay dhulkaas inuusan labaad guurin oo ma artay la ilaaliyo dhirtiisa suu hadda u dahan yahay waa un dadaal badan ayaa lagu soo bixiyey hadda waanu soo dhoweynaynaa waaligeenna gobolka sheekh cali darwiish waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku xifdiyo insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leey maa bikum min nicmatin fa min allah wanaag ma jiro ahaystaan ilaa xag ilaahay ayuu ka imaad sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa madasha kulanka soo xiray waxa uuna goobta ka jeediyey kelimad baraarujin ahayd odayaal noogu noqotaan annaguna maamul idinkugu noqono ummaddaa sidii ilaahay diinkiisa loo gaarsiila dacwadaa loo gaarsiila dad badan oo culamaa hore laydinkugu soo diro dacwatul aryaaf aha oo reerkan ku dhex joogleeyay muddo badan dhex joogay reemihiga la joogay tuulooyinka joogay ceelasha joogay soo sidaa maahan idinka marka waxaa laydinka rabaa inaad garab u noqotaan ood garab istaagtaan oo ummaddii tiraadaan war dadkan wax ka barta garab istaaga dhegaysta khayr ka qaata xumaanta ka fogaada ilaahay ka baqa taas waxay kaalmo u noqonaysaa qofka daaciga ee diinta wada adigana aakhiradaada intaasaad ku badbaadaysaa ugu dambayntii kulankan ayaa qayb ka ah kulamo ballaaran oo si wadajir ah oga soo qabsoomay qaybo ka mid ah degmooyinka wilaayada sida bu'aale salagle iyo saakow kuwaasi oo isku arkeen qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega degmooyinkaasi iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana shirarkaasi buddhig u ahaa horumarinta dacwada islaamka jufo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa nabadoon ku dooratay munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud sakariya cumar ayaa ka warramaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana jufada bahmursadeh ay ku dooranaysay nabadoon cusub oo ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa waxa ay ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana munaasabadan soo xaadiray oo ka soo qaybgalay marti sharaf isugu jirtay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madasha ay ka dhacaysay munaasabadda ay nabadoonka ku dooranaysay jufada bahmurasado ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horrayntii waxaa hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada jufada bahmurasade ee ka soo qaybgalay munaasabaddan waxaana ay ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan nabadoonka cusub walaalayaal naqiibka waa soo dhoweynhaynaa waa garab taagannahay waa qaadaynaa haddii ilaahay idno waa la shaqayhaynaa nabadoonka dambeoo beeshuu keentana inaan la shaqayno ilaahay dartii iyo dariiqada ilaahay aan kula shaqayno ayaan isugu nimid culamaa u diinka meeshana isugu qaayo keena ay nafareen
nabadoonka aan duubnay oo sharafta leh oo bahmursado ilaahay soo duubtay intaasnaasna kaasna waa mahad celinaynaa nabadoonkii hore wixii uu ka gafana shayddaan bay ka ahaadeen wixii uu wanaajiyadana alla xaggiisa ay ka ahaadeen ka kalena waan soo dhowaynaynaa diinta inuu nagu hogaamiyo oo shareecada diinta islaamka nagu hogaamiyo sidaas ayaan ku soo dhowaynaynaa intaas kadib waxaa munaasabadana tixi gabayah ka soo jeediyey mid ka mid ah waxgaradka ka soo qaybgalay munaasabadda wuxuuna tixdaana ku cabirayaa nabadoonka la doortay iyo shaqooyinka horyaalla waxaan leeyahay afar yar oo aanan ku sii fogaanayn oo aan raba inaan xoogaa meela ka muujiyo anigoo gunteeda iyo ogaan gebangebaynteeda gantaaluhu halkii aan la raba waa gafahayaane gabyi maayo anigoon ogaan gacandambeedkeeda naqiibka galabta loo dhiibay ee guutada hor jooga ee gobasha loo fidayey ee gaasku daba joogo gabyi maayo anigoon ogaan gacandambeedkeeda dhucisawya iidow haddii beeshu kala guurtay walaayadu hadday goobtay ee geed isugu keentay gabyi maayo anigoon ogaan gacandambeedkeeda markayse gaar u wada jeesataa goobta loo fidin afartaas guddooshey oo halkaa good ku soo xiraye gowka siiya xaajadow balyayila gudboonaane waxaa isna markiisa hadlay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee dooratay jufada bahmursade nabadoon macalin faarax ow cali siyaad isagoona ballan qaaday inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka nuqubada waana soo daadihiyeen waana keeneen ilaahayaa naga aqbalay anigana waxaa isoo hogaamiyey nimanka la yidhaha reer bahmursade nimankii soo doortana waa kuwaan waa reer bahmursade ilaahay cirka dhisay oo dhulka dhisay ha nagu hagaajiyo aqoon iyo arim iyo wanaag ha nagu hagaajiyo diinta kuwa qaata allah naga dhigo reer bahmursana waaba kuwan waana maqlayaan naqiibkiyaa jooga walaayadiina haddii alkurhoray noo idantay saasaan ku qaadanay ilaahay mahadii aniguna waxaan rabaa diinta islaamka inaan ku hogaamiyo haddii ilaahay idmo haddii ilaahay diinta islaamka inaan ku hogaamiyo iyaguna ay iga aqbalaan sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadda ay nabadoonka ku dooranaysay jufada bahmurasade ogaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ogaas ciise ogaas maxamed carab isagoona kula dardaarmay dhaqanka iyo waxgaradka jufada bahmurasade inay la shaqeeyaan nabadoonka cusub ee ay doorteen walaalaha haddii alla kuran yahay maanta naqiibka cusub loo duubay oo reer baha murursade waxaan rabnaa insha allahu biidnillahi alkariim ninka culummada ah oo ninka haddii alla kuu roon yahay saaki aan dhexdannada garaafada ku lahayn ah berri iyadoo maaragta carabka laga daba taaga inaadna arag dadka wax magaratada inaad ka dhicidaan wixii ou soo qaadaa inay qaadnaadaan in la bixiyo oo aad ninkan daalkuren baalla u noqotaan oo rag la taliyaal loo yeelo cidduu nabadoonno hoosey leedahay nabadoonnada cidda ku weydaaho inay haddii alla kurin aysanba istusin isaga iyo cidda oo wixii loo baahan yahay iyagu ay qaadaan kana soo qaadaan cidda oo la dhega fududaado waxaan idinku ognahay maanta saad u doorateen annaguna aan idinkuguna ducayn idinkuguna ducay doono arrinkaas in labada gacmood loogu hayaan rabnaa haddii alla wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay martigeliyaan munaasabadaha noocan oo kale ah oo beelaha degaha deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay ku dooranayaan nabadoonno dhaqan oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona marar kala duwan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay ka dhaceen munaasabada lagu dooranayay nabadoonno salaadiin iyo ogaasyo ku hogaamiya beelaha degaha wilaayaadka islaamiga ah ku dhaqanka shareecada islaamka dowladda federaalka ayaa dad kale ku wareejisay dhulkii iyo guryihii dhowaan ay ka burburisay dadkii danyarta ahaa ee ku yaalay ceelasha biyaha cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya
dowladda federaalka ee ku caanbaxday boobka dhulalka ay leeyihiin dadka shacabka ee ku hoos nool maamulkooda ayaa waxay shalay si xoogah dadka uga wareejisay guryihii iyo dhulalkii ay dhowaan burburiyeen ee ku yaala deegaanka ceelasha biyaha dhulka laga barakiciyey dadka danyarta ah ayaa waxay dowladdu sheegtay inay ku wareejisay xubno ka mid ah qoyska maxamed siyaad barre oo ay ka mid tahay gabar lagu magacaabo shamhaad maxamed siyaad barre gudoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka shabeellada hoose ayaa isagoo ka hor hadlaya warbaahinta waxuu hanjabaadyo kala duwan u jeediyey dadka dhulka xoogga looga qaatay isagoo sheegay in qofkii naftiisa cadaalad u raasada uu yahay qof ku socda qalad iyo waddo aan toosnayn
qofkii isku daya in uu asaga shakhsiyan ama naftiisa u raadsado cadaaladda qofkaas waa qof qalad ku socda waddo aanan toosnaynna ku socda waa inuu qof walbaba uu u hoggaansamaa maxkamadaha waxay dadka shacabka ee dowladda federaalka ka dhacday dhulka ku yaala deegaanka ceelasha biyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay iyaguna sheegeen in dhulkan ay deganaayeen in ka badan toban sano xogna ay uga qaadanayso dowladda federaalka maalin ka hor ayay ahayd dadka ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha ee la kulmaya dhulboobka ay ku caanbaxday dowladda federaalka ay dhigeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dhulboobka ay dowladda federaalka ku wado
ganacsatada gaadiidka iibiya ee gobolka banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dowladda federaalka ah gaar ahaan wasaaraddeeda gaadiidka maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
ganacsatadan oo shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayay ku sheegeen in gaadiid ganacsi oo ay leeyihiin uu dekada muqdisho waxa nabin yahay shan iyo toban maalmood oo xiriir ah islamarkaana maalin weliba laga qaadayo lacago kiro ah oo gaaraya toban dollar sidoo kale ganacsatada ayaa xusay in dekada ay ka yaalaan boqolaal gawaari ah kuwaasoo ay maalin weliba bixiyaan lacago canshuur ah hase ahaatee wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalk ayaa sheegtay in loo fasaxinin gawaarida ay leeyihiin dadka shacabka ah iyagoo sii hadlaya ay intaasi ku dareen in gaadiidkooda uu daxalaysanayo maadaama uu goobta ku daahay halka uu yeelana badda heelkeeda tahay qaar ka mid a ganacsatada ayaa la hadlay saxaafadda waxayna ka warrameen waxyaabaha ay ka tabanayaan dowladda federaalka waxaan maanta ku qabanaynaa shir jaraa'id ee wuxuu ku saabsan yahay xooga dhibaato naga haysa haddaan nahay gaadiidleyda gobolka banaadir dhibaato naga haysata dekedda iyo iyo maamulka wasaaradda gaadiidka waxaa naga yaala ilaa laba boqol iyo konton laba boqol oo gaari ayaa dekedda naga yaala waan canshuuranno lacagtoodii waan dhiibnay saxaafaddii waa iska ilaali weynay maadaama dhibaato badan ayna haysato gaadiidku ya gaadiid cusub bad soo maray daxal soo maray haddana baddii ay ku socoto meeshuu yaallo waa xeeb ninkii yaqaannaha yaqaana mas-uuliyiinta dowladda ugu sarreeya kolley way fahansan tahay baawuur bad la dhigay oo aan wal la dhaqin oo shan iyo toban beri badda yaalay maalinka la soo bixiyo ekisbayr dhiiduu noqona baarkaas waxba ma galo intooda badan marka cabashaan nahay ganacsi annagii woo cuuryaamay waxaa la yidhi laydinma fasaxaayo wasaaradda maaliyadda waxay nagu lahayd waa shubnay wasaaradda gaadiidka waxay nagu lahayd waa shubnay waxa aan ka cabanaynaahu sbeshali waxaa weeye wasaaradda gaadiidka oo si toosa ay u qusayso arrintaani wasiirkeeda iyo maamulkeeda inta ugu hoosayda oo ka soo bixila shaqadii ayada loo idmaday inay gaadiidkaas ku fasaxdo dhibaatadaas ayaan ka cabanaynaa baddii waxaa yaalla baabuurtaas way daxalaysanaysaa baakin waa ku socdaa maalin kasta toban doollar laba boqol ku dhufo yaa bixi kara waxaas waxaan rabnaa in hadday tahay wasaaradda gaadiidka hadday tahay wasaaradda maaliyadda hadday tahay wakaaladda dekedaha hadday tahay wasiirka dekedaha cid kasta oo ay qusayso cabashadannadu oo aan u cabanayno inay gaarto codkeennu waxa aan ka cabanaynana ay tahay waxna haysta waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay isa soo tarayay dadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ee eedeymaha u jeedinaya dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidanka maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyey inay dhulballaarsi ka wadaan xaafada ka tirsan magaalada hargeysa ee xarunta maamulkaas maxamed ciise ayaa ka waramaya halka loo yaqaano xere suudaan oo ah dhul ballaaran oo ku yaala magaalada hargeysa islamarkaana ay degan yihiin ciidamada maamulka la baxay somalilan ayaa la soo warinaya in halkaasi ay ka wadaan dhulballaarsi maalmihii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayey qoysaska dhulalka ku leh aaggaasi ee ka cabanaya in dhulkooda lagu soo siqay islamarkaana la buubayo qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada hargeysa oo ka cabanaya dhulboobka ay kala kulmayaan maamulka la baxay somalilan ayaa si adag ugu hadlay arrinkaasi iyagoona ku hanjabay in haddii aan laga joojin ay dagaal geli doonaan waa kuwaan qaar ka mid ah dadka ka cabanaya arrimahaasi oo warfidiyeen kala hadlay dhulkan waa beertiilma falaax beertiilma falaax weeye waa dhulkii xerada milatariga kuma jirto waa gaar waa dhulkii beerta ahaa ayaa lagu daray wadda iyadoo loogu marmarsoonayaa dhul lagaga daray saddex balooga waxaannu dowladda u sheegaynaa madaxweynaha waxaan u sheegaynaa dhulkaa inay faraha ka qaadaan inay dhulkaa faraha ka qaado dhibaatadii ka dhacday waa laogyahay yaan mid dambe gacanta laysu gelin waxaan leeyahay sharci baannu haysannaa sharcigeedaa caddaynaya wixii nagaga jira faraha ha laga qaado yaa haddii taa la diido yaa adeer nin midig wixiisa uga carara yaa oo lagaa ciidan badaya ma jiree yaa baha calfadaba yaanu calfanine ilaahay baa markaa iskeen baday saddex maalmood ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ay saxaafadda uga soo muuqdeen qoysas iyagana ka cabanaya in dhulkooda oo isla aaggaasi ku yaala uu boobayo maamulka la baxay somalilan warkii oo ad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa